dhaqlo gacmaha maydha ku dhaqmo awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka cudurka covid sagaal iyo toban wuxuu u muuqdaa inuu sii faafayo iyadoo aqoonta ay dad badan u leeyihiin ay weli kooban tahay dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ayaa dhankooda ku howlan baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayey su'aalaha ay dhegaystayaasha ku xidhan rediyo ergo noogu soo duubayeen nambarka gaaban ee laba eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan ku sugan hadba intii ay noo suurta gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgelaya cabdilmuncim axmed maxamed oo ka mid ah howlwadeennada caafimaad ee la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhexbaxo su'aalihii ay dhegaystayaashu noo duubeen iyo jawaabaha uu ka bixiyey cabdilmuncim assalaamu calaykum radio orku waa saafiya cali maxamed oo joogta gobolka guudguduud gaar ahaan baadiyaha dhanka bari meesha aan ku sugannahay runaantii waxaad ku jirto walaaca laga qabo cudurkan maadaama aanan haysanin waxyaalo badan oo la iskaga gaashanto cudurka amba meel la isaga baaro qofki looga shaki marka marka runaantii haddaan nahay dadka gobolka ku nool weliba dhanka baadiyaha ah baan u dhaweyn meel sheegara halkaas waxaa jirta walaaca aada u badan xataa waxaa laga yaba qof sii qusaacaba aanba xooga xumada isku arko in laga dido inuu wixii qaban lama oga hadduu qabana waa waa laga laga isagoo qabinba iyo isigoo qababa shaki badan amaan ku jiro aansi wax shaybaara aanba ma jiro had dadka familigii waxaa laga yaabaa qof mid qandhahayso qof mid dhuunta xanuunayo haddana ma haysan wax laysaga aanba lagu baaro qofkii raantii insha allah ilaah naga badbaadiyo cudurkan aad baad umahadsantihiin raadiyoodka waxaana ila socdaa muujada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban
bismi illahi raxmaan iraxiim haddii aan galna jawaabaha waxaan ku radaa su-aalaha su-aasha ka timid galgaduud oo ay dhexeyso in cudurkii uu kusii faafayo deegaanadii waxyaabihii laisku difaaci lahay ama waxyaabihii cudurka lagu baari lahayn aysan oolin dadkiina ay walwal iyo walbahaarku aada u usii batay maxaan ku rahdaa waxyaabaha ugu muhiimsan ugu muhiimsan oo mar walba aan kusoo celcelino waxay tahay cudurkan ma laha daawo waxyaabaha uu leeyahay cudurkan waxaa ugu muhiimsan in laga hortagi karo walwalka iyo walbahaarka dadka wuxuu kuga abuurmaa marka aysan macluumaad waafi aysan ka haynin muxuu yahay cudurka haddii cudurka macluumaadkiisa dadka la wacyigeliyo oo loo sheego luqadii ay dadka wax ku fahmayeen loogu sheego walwal badan iyo jahwareer badan aada u degaa waxyaabaha ugu muhiimsan oo qofka bini-aadanka ama dadka la rabo in lagu ilaaliyo waxaa ka mid ah oo mar walba lagu celceliya waxay tahay in nadaafadda lagu dadaalo kow ay ku bilaabanayso nadaafaddii gacmaha inuu qofka oo gacantiisa gacmihiisa uu dhaqo isagoo adeegsanaa biyo iyo saabuun muddo ilaa soddon ilbiriqsi ah soddon ilbiriqsi haddaada saacad ahayn waxaa ku cabiri kartaa laba mar oo faatixada qur-aanka aada akhrisid alxamdulilah rabbi alcaalamiin kadibna mara ama istiraasho oo nadiif ah isticmaashid taas ood ku qalijinaysa gacantaada xarumaha baarista cudurka waa sax ilaa hadda wadankii dhammaan ma wada gaarsiisana wadanka wuxuu uu leeyahay saddex xarumood oo waaweyn xarun waxay ku taalaa muqdisho xarun kale waxay ku taalaa garoowe xarun kalena waxay ku taalaa hargeysa marka badanaa haddii ay jiraan qof noocaas aan ugu shakiseen la xiriira maxaan ku rahdaa dhakhaatiirta iyo dadka caafimaadka howlwadeenada caafimaadka iyaga ayaa kugu xiri doona wasaaradda caafimaadka kadibna oo laga qaadi doona baaritaankii kadibna ayaa usoo gudbin doono shay baaradaas hadda aan soo sheegay mid ka mid ah oo mid kugu dhow astaamaha ugu muhiimsan oo qofka uu aada iyo aada marwalba u ilaalina waxaa ka mid ah inuu ogaado qandhadii xumadii xumad aada u sareyso oo badanaa oo xumadaha yani kale ka duwan inay jirto qufac qufac mar walba uu qalalan yahay dhuunta oo cuncunto sanka oo qofka uu xirmo maxaan ku rahdaa si guud ahaaneed qofka isku arko maxaan ku rahdaa xanuun jir ha ugu badnaada dhabar xanuun iyo waxyaabaha lamid ah marka arrimahaasa ugu muhiimsan wacyigelinta dadka ku nool magaalooyinka ama miigana waa tan ugu muhiimsan oo loogu badbaadi karo khatarta cudurka uu leeyahay
bismillaah magacayga waa mahad xasan maxamed oo jooga muqdisho dhakhtarka su-aasha weydiinaya waxay tahay haddii laga tago in cudurka covid nineteenka oo qofka oo qandho joogtaa iyo iyo shee ama matag oo leeyahay ama cuntada kuusoo dhameyn waxyaabo kaloo lagu garto oo midabo kala oo intaas ahayn ma jiraan su-aashas waa dhakhtarka weydiinaya waana mahadsantiin
su-aasha labaad ee ka timid muqdisho oo ah astaamaha cudurkan waxa ay yihiin cudurka covid sagaal iyo toban astaamaha ugu muhiimsan oo caanka ku yahay waxaa ka mid ah xumad ama qandho qufac qalalan daal oo jirka guud ahaaneed oo lagu arko iyo dhabar xanuun marka qaar oo aada u badan sanka oo caburma dhuuntii oo cuncunka iyo waxyaaba laga dareemo iyo marmarka qaar oo shuban uu jiro xaaladaha aada u xun ama qofka markuu xaalada oo xun uu gaarana waxa uu isku arkaa in ay dhibayso neefsashadii intaas waa inta ugu muhiimsan calaamadaha uu leeyahay cudurka covid sagaal iyo toban waxaa jira dad badan oo la baaray cudurkana laga helay oo sheegay calaamado ka badan intaan ay ku dareen waxyaabaha ay ku dareen waxaa ka mid a in urtii ay waxba usoo ureynin dhadhankani uusan jirin oo waxba usoo dhadhameynin laakiin w h o ilaa hadda labadaas calaamadood maysan ku darin calaamadaha cudurka maybe waqti dambe in gadaal ugu dari karaan waa dhici kartaa cudurka weli waxa uu ku jiraa barasho maalin maalinta sii dambeysana waxaa lagu soo kordhaynaa waxyaabo cusub intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka karoona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay cabdilmuncim axmed maxamed oo ka mid ah howlwadeennada caafimaad ee la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahad celinaynaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan u cudur daaranaynaa qaarka kale ee su-aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta iyo howlwadeennada caafimaadka dhegaysta haddii ay jirto su-aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu duub nambarka gaaban ee laba eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaash ah ku soo wici karaan inta aan xubintan oo kale ku kulmi doonno waa cabdiraxmaan taysiir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhaqanka mahamaydha ku dhaqmo awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta